bsm اllaahi الرحmn الرaxيم alxamdu لlh رb العaalمين slى اllه وslm عlى نabiyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعiin ama bعdu waxaan soo haynay risaaladii macaalimu fi aadaabi الmutacalim waxaan ku dhex jirnay madklka oo ku saabsan fi xaqiiqaة الcilmi wamaraatibih gaar ahaan waxaan joognay luqada carabiga iyo ahmiyadda ay leedahay ayna ka mid tahay maraatibta qofka uu barto tacliinta qofka uu baranayo maraatibta cilmiga uu baranayo wax ka mida inay qeyb weyn ka tahay aahaartii ku saabsanaydaan marka ku dhex jirnay qلت وعن cمر رضي الله عنه أنه qاal تعلموا العربية فإنها من diiنكم تعلموا العرaبيةa عarabiyada barta ayuu cmar yidhi faإnaha min diiنiكم carabiyadu waxay ka mid tahay diinkiina اqtidاء صراaط الmstaqiim mukhaalafaةa aصxaabi الjaxiim ayuu ibnu teymiya ku qoray aharkaas oo marka luqada carabiga barta diintiinay ka mid tahay waayo wixii diinta lagu fahmayey diintay ka mid yihiin ayb ma la dhahaayo carabiga iyo diinta hala kala qaado sax ma aha diintii iyo luqadeedii lama kala qaadi karo diintii iyo luqadeedii laba shay lagama kala dhigi karo marka qofka luqada carabiga u ku dadaalaa wou jeclaanayaa waa baranaa ajarow ka helaa intaas uu baranayo marba haddii uu u baranayo inuu ku fahmo qur-aanka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam wa qaala abuu shaamata abuu shaama wuxuu yihi fii kitaabihi khubat fii kitaabihi kitaabkiisa la yidhaahdo khudbat lkitaabi almu'amal safxada lixdan iyo saddex qaala abuu cubayd samictu lasmaciya asmaci baan maqlay buu yihi cabdulmelik ibnu qurayb ruwaadda xadiidkana waa ka mid yahay ragga weriyo imaam luqawi ahoo qariibka aada u yaqaanana waa ahaa asmaci baan maqlay buu yihi yaquulu isagoo dhahaya samictu alkhaliila bna axmed alkhaliil bnu axmed alfarahidi shaykhu siibaweyhi ayaan maqlay yaquulu isagoo dhahaya buu yihi samictu ayuuba asakhtiyaaniy ayuub ayaan maqlay yaquulu isagoo dhahaya caamatu man tasandaqa bilciraaqi lijahlihim bilcarabiya ciraaq dadka caqiido xumada ay ku dhacday oo sandaqada ay ku dhacday badankood sababta u keentay waxay ahayd carabiga oysan aqoonin oy ka jaahil yihiin marka luqadii carabiga markaynan aqoonin qur-aankii bay qalad ka fahmayaan axaadiidtii nebigay qalad ka fahmayaan markaas ayay caqiide xumo iyo fahamkaas qaldan ayay marka ka dhiganayaan diin xaq ah oo kaley ka dhiganayaan markaas ay diin xaqa ka dhigtaanna da waa baadiyoobayaan baadidaasayna xaq u malaynayaan wa qaala الzuhriyu zuhri waxa uu yihi inamaa akhطa'a annaasu dadka way gafeen fii kahiirin min ta'wiili اlqur'aan wax badan oo qur-aanka tafsiirkiisa ku saabsan ama ka mid ah lijahlihim bilugati اlcarab waxay ku gafeen jahligooda ay uga sugan yihiin luqada carabiga marka luqadda carabiga inay wax weyn ku xiran yihiin soo ma aragtid marna qofka inuu caqiidadiiba ka wareeraa laga yaabaa liajli marka faham ka qaldamay oo qur-aan iyo xadiidkii qofkaasina diintii kama dhex maqna waa ku dhex jiraa oo waxaa laga yaabaa inuu dadaal iyo yacni waqti ku bixinayo aada u dadaalayo haddana laakiin waxaan diin ahayn inuu diin u haysto waxa keenayna ay tahay qilatu lfahmi ama yacnii jahli ka haysto fahamka kaasoo luqada luqada carabiga ka dhashay ta kalena tafsiirka laftiisa qur-aanka in la gafo waxa ugu badan oo keenayo waxa ay tahay qofku inuu ka jaahil yahay luqadii qur-aanka uu kusoo degay qaala alimaamu abu shaama waxa uu yidhi wa sababu اlkhaطa'i warkaanu fasira gefka sababtiisu waxay tahay xamlu lalfaadi alfaadda in lagu xambaaro muطlaqan sidoo sideeda calaa dawaahirihaa sida ka muuqato ayb in lagu xambaaro wasababu اlkhaطa'i xamlu اlalfaadi muطlaqa calaa dawaahirihaa waاnsiraafu اladhaani dihniga iyo maskaxda inay uay u leexato can majaari kalaami اlcarab inay ka leexato yacni can majaari kalaami اlcarab carabta kalaamkooda halka uu ku dureerayo inay ka leexato wاlgaflaةu can kahrati tasarufaatihi kalaamka carabiga tasarufaadkiisa badan qofku inuu ka uu halmaansanaado wاlgaflaةu can kahrati tasarufaatihi iyo wa tafanunihi anwaacdeeda inuu qofku moogaado wa madaahibihi iyo carabiga madaahibtiisa allatii taas oo laa yacqiluhaa aynan garanaynin ila alcaalimuuna bihi kuwa garanaya maahani wa huwa luqatu saaxibi اshariica carabigu waa shareecada saaxibkeeda luqadii uu ku hadlaayey ayb wa huwa luqatu saaxibi اshariicati weeyaan almunazali ee lagu soo dejiyey calaa luqatihi luqadiisa kalaamu mursilihi kii soo diray oo allah ah kalaamkiisa lagu soo dejiyey ayb almunazali alaa lua calaa luqatihi luqadiisa markaa lagu soo dejiyey kalaamu kalaamu mursilihi allihii soo diray kalaamkiisa almubaligi kan markaa gaarsiinayay maa unsila ilayhi wixii lagu soo dejiyey min rabbihi looga soo dejiyey almubayini lahu sala allahu calayhi wasalam ee caddaynayay yacnii rasuulkii saaxibu shariica isagii waaye luqadiisii waaye kalaamka allana wuxuu kusoo degay luqadii nebiga sala allahu calayhi wasalam oo carabiga ah ka ilaa wixii lagu soo dejiyey gudanayay luqadiisana oo nebiga ana waa carabi ayb kalaamka rabbi midka caddaynaya oo rasuulkii ana sala allahu calayhi wasalam hadalkiisii waay marka taasi waxay mudan tahay daryeel gaara marka aada in loogu dadaalo haadaa haydu min fayd haadaa kani haydun waa wax yar waaye min faydin wax aada u fara badan oo faafsan xaggiisa ka ahaaday fii dikri ahamiyati tacalumi luqati alcarabiyati oo ku saabsan luqada carabiga barashadeeda ahmiyaddeeda sheegiddeeda ayb wa aharihaa fii alabi alcilmi sharciyi iyo alabu lcilmiga raadka ay ku leedahay luqada carabiga waalmuhimu min culuumihaa marka luqada carabiga culuumteeda kan muhimka ah qawaacid ulimlaa waa sida loo qoro horta yacni hadda luqada carabiga waxa muhimka ka ah waa maxay waxaa muhimka noqonayaa waxa uu yahay qawaacid ulimlaa sida loo qoro qawaacidka ay ku socoto qawaaid imlaha qawaacidkiisa oo ka luqadii carabiga waa inaad qori taqaano oo aada weliba ku qori taqaano calaa qawaacidi luqa luqada qawaacidkeeda adoo ku taagan ayb wanaxwi naxwaha qawaacidkiisa oo naxwuhuna afka wuxuu ka ilaalinayaa kelmaddii inaan loogu dhawaaqin yacni kelmaddii aakhirkeeda in la tasxiifiyo ama tasxiifkau ka taxriifkau ka ilaalina kalaamka waatasriifi qawaacidu tasriifka waa sarfigii kelmadda miisaankeeda iyo siday hadba u gadgadoomayso miisaanka isku bedbedelayo qawaacidkiisa la dabdiyo la fahmo wa culuumi albalaaqati balaaqada culuumteeda qawaacidkeeda balaaqada iyadana macaani iyo bayaan iyo badiic weliba bayaanka iyo macaaniga u muhiimsan labadaas weliba aaday muhim u yihiin qur-aanka fahmkiisana qeyb weynay ka qaadanayaan wa matni luqati iyo luqada matnigeeda ayb iyo wa shay-in min aladabi alcarabiy matnu luqa marka de fiqhu luqa iyo waxyaabaha ah luqada fahmkeeda iyo fiqigeeda iyo waxyaabaha ku tacalluqo waayo naxwo iyo keliya maaha naxwo iyo luqa marka laba loo kala dhigo waxa weeyaan naxwuhuna de qawaacidka kelmadda aakhirkeeda isbedbedelka ku tacalluqo ama lusuumka meeshaa ka imaanaya uu ku saabsan yahay luqaduna waa ka caamsan tahay waxyaabahaas ayb oo kutubtan fasiixa haclab iyo kutubta sidaas oo kale ah adabulkaatibka iyo kuwayaalkaasa fiqhu luqa iyo noqonayo ayb macaajimta iyo waxyaabaha la xiriira iyo waa fiqhu luqa waxaa dhici karta qofka inuu naxwada aada u yaqaano laakiin luqada fiqigeeda iyo inuu saxsaas ka aqoonin way dhici kartaa wa shay-in min aladabi alcarabiyi iyo wax kamida suugaanta carabta waayo suugaanta carabta laba waxba waa taraysaa kelimaad badan macaanidoodana waa ku baranaya kow isticmaalka kelimaadkaas iyo tarkiibkooda iyana waad ku baranaysaa waxaa kaloo lagu baranayaa ama ahmiyadda kaleoy leedahay waxay tahay dhaqanka carabta qur-aanka markuu soo degayey dadkii dhaqankooda iyo uu ka hadlayey oo iyaga dhexdooda uu kusoo degay markaas inaad dhaqankooda taqaanid waxay kaa saacidaysaa fahamka waayo dadkan haddaad dhaqankooda taqaano waxa lala dagaalamayana mararka qaar caadaadkooda ay tahay haddaad caadaadkoodii fahamsan tahay aayaddii macaanid macnaheedii waa aada baad u fahmaysaa haddii laakiin aadan fahamsanayn carab iyo caqaa'idkeedii iyo habdhaqankeedii iyo waxay aaminsanaayeen iyo haddaadan garanaynin aayaddan waxay ka hadlaysa inaadan fahminaa laga yaaba wayna dhacdaa mufasiriinta qaar way sheegaan waxaan filayaa ibnu jariir aayaddan falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun markuu fasiraayo ayuu wuxuu yidhaahdaa mujaahid yaa waxaa laga wariyey wa antum taclamuun aayadda siyaaqeedana mushrikiin ayuu ayaa yacni ka muuqanayo in aayadda lagula khidaabayo iyaga ila wain kuntum fii raybin mima nazalnaa calaa cabdina faatuu bisuuratin mushrikii alcarabaa lala lala hadla haddana aakhirka maxaa ku jira ilaahay ha u samayninina andaad kuwa aada la simaysaan ood la fil dhigaysaan wa antum taclamuun idinkoo og mushrikiin alcarab marka ilaahay ma yaqaaneen oo ma garanayeen rabbi subxaanahu watacaala meeshaas baa marka mujaahid isaga aayadda wuxuu ka dhigay yahuudda inay ka warramayso waayo wuxuu yidhi yahuudda iyagaa rabbi yaqaanay oo kitaab iyo waxbay haysteen kuwan laakiin waxba ma garanaynin markaasuu ibnu jariir marka meeshaa tacqiibiyo wuxuu leeyahay yacni sidaas ma ahan sababtoo ah carabtii marka wuxuu keenayaa inay rabbi inay yaqaaneen oo allah yaqaaneen ashcaartoodii ku jirtay iyo waxyaabo badanoo noocaas oo marka la imaanaya lowlaa arrintaas aynan ahaan lahaynna qaladkan ma dhaceen hadal saasoo kaleu sheegaa marka waana arkaysaa qur-aanku markuu fasiraayo haddaan tafaasiirta laga akrinin ama aan la la kaashanin mufas yacnii kutub kutubta tafsiirka haddaan la kaashanin curfigeenna annaga oo carabta ka fog si haddii loo fiiriyo luqadeennii oo luqadda carabiga ka fog suugaantii carabta oo aanan aqoon badan u lahayn waxay keenaysaa wax badan inaan fahmi weyno laakiin markuu qur-aanka fasirayo qof aada u yaqaan owjuhdaas si fiican uu qofka marka uga dhaadhacaya oo maskaxdiisa u galaa marka marka iyadana de weerarkan lagu hayo dadkan dhahayo gabayadii soomaaliga waa laga tegay kuwa carabaa la galay la leeyahay carab jaahili a gabaygiisa maxaa laga faa'iidaa carab jaahiliya gabaygiisa waxaa laga faa'iidaa kelimaadka qur-aanka in asaa asalkooda in la fahmo taasaa laga faa'iidaa waxaa kaloo laga faa'iidayaa yacni kelimaadka macaanidooda iyo tarkiibkooda iyo dhaqankii markaas jiray oo qur-aanku uu la dagaalamayo kiisa xun inaad horta taqaano waa muhiim haddaadan baranin gabayadaasna ma fahmi kartid markasyani haddaad gabay soomaali baranaysa cidi kuu diidi maysa yacni dadkii gabay soomaalina ma baranayaan luqadii carabigana waa loo diidayaa ninkan luqada gabaygan carabiga waa maxay waqtiga qaadayo saan ninkan dhahayo waxaa laga yaabaa isagu soomaali inuusanba wadanin xataa oo luqad ingiriis inuu dadka ku tarbiyeynayo marka soomaaliga un luqadan carabiga meesha looga kicinaa maana hadaf kale lagama laha waxaas marka qofku qofka muslimkaa inuu waxaas fahmaa la rabaa waayo hadda yaa af soomaali u gargaaraan af soomaali af soomaali baa laleeyahay wax wax af soomaaligii u hiiliyo garab taaganna ma leh mar walbaa marka waa sii daciifa carabigiina waa laga tegay soomaaligiina waa laga tegay faranjiya lagu soo baxaa marka xaqiiqdu saas waay waayo qofka hadduusan carabi aqoonin laakiin soomaaliga yaqaan waxba u dhaqan laftiisa oo dadkii soomaalida ahaayay isfahmayaan soo maaha haddii laakiin luqadii carabigana laga dheereeyo tii soomaaligiina meesha ay ka baxdo meeshaas marka waxaa imaanayo qof uun aan marka dhaqanna aan haynin diinna aan haynin oo ka fog unbaa imaanayo arrimahaas marka yaan la fududaysanin qaala alimaamu ayb marka qaala ahay faidaa tacallama almuhima min hada haddii uu barto marka waxa muhimkaa oo kan ah fayanbagii waxaa habboon an yajmaca aalibu اlcilmi aalibulcilmiga inuu isugu geeyo himatahu himadiisa fii macrifati اlkitaabi wالsunnati wاtafaquhi fiihima kitaabka iyo sunnada inuu gar barto aadna u fahmo yani aduu hamigaaga inaad isugu geyso waxyiga saaad ku fahmi lahayd hada himadaada inaad meesha isugu geysaa lagaa raba haddaad luqadii iska kor fadhiso kitaabka iyo sunnadiina waqtigaagii aadan siinaynin nin maanta dhan waxaa tahay uun wasiilo ku dadaalayo laakiin haayadii wasiiladaasna aan u soconinba qaala alimaamu abulfaraj ibnu ljawsiy fii risaalatin lahu risaalo uu leeyahay wuxuu ku yidhi samaahaa uu ku magacaabay bilxahi calaa xifdi اlcilmi wadikri kibaari اlxufaad wuxuu yidhi walaa budda min xifdi muqadimatin fi naxwi waxaa lagama maarmaana muqadamo muqadimo oo naxwaha ku saabsan xifdinteeda yuqawimu biha lisaan carabka uu ku toosinayo ayb walfiqhu cumdat lculuum walfiqhu fiqhiguna cumdat lculuum culuumta aasaa saldhigooda waay yani lafdhabar lafdhabarta culuumta waaye fiqiga wa jamcu lculuumi culuumta in la ururiyana mamduuxun waa ku mar mid markaa la ammaano ilaa ana aqwaaman laakiin dad adhabu lacmaara cumriyaalkii waxay ku dhammeeyeen oy ku tagsiiyeen fii xifdi الnaxwi wاllugati naxwo iyo luqo xifdigiisay waqti cumriga ku dhammeeyeen wainamaa yucrafu biha waxaa lagu aqoonsadaa gariib اlqur'ani wاlxadiid luqada iyo naxwaha iyo gariib اlqur'aanka yaa weliba luqada gariib اlqur'aanka iyo xadiidkaa lagu bartaa wamaa yafdulu can dalika wixii intaa ka soo yani ka dheeraad ah laysa bimadmuumin madmuum ma aha hayra ana hayrahu laakiin heyrkiis baa ahamu minhu ka muhiimsan yacni naxwadii iyo luqadii markaad xoog saartid ee wuxuu leeyahay labadaa marka qariibulqur'aan iyo xadiidkii waad ku fahmaysaa intaas wixii ka dheeraad ah inaad barato ma xuma laakiin heyrkiis baa markaa ka ahamsan marka heyrkaas ahamkaa ha dayicin adigoo kan marka iska ag fadhinayo warkiisu marka saas qultu faida staqaama lisaanuka carabkaaga hadduu tooso fasrif julla quwatika quwadaada badankeed waxaad u leexisaa ilaa fahmi kitaabi اllaahi wa xadiidi rasuuli اllahi sal l slam kitaabka alle xadiidka fahmkiisa fahuma alaslaani labadooda labadii asal ah wاlgaayatu fi اtacalum waxbarashadana gaayada laga leeyahay labadooda waay ayb cawdat ilaa maraatib اlcilmi maraatibta cilmigaan u laabanaynaa weeyaan halkan ku laabasho aan u laabanayno qulnaa waxaan nidhi awaluhu xifdu kitaab illahi baa u horeeyo uma tacalumu اlugati اlcarabiyati oo la barto qadra maa tafhamu bihi inta aad ku fahmaysid kitaaba rabbika wa sunata nabiyika salى اllahu عalayhi wasalam ayb waclam ana اlfiqha wausuulahu fiqiga furuucdiisa iyo usuulkiisa ogow inuu isagu markaa yahay mimaa taksibu bitacalumihi barashadiisa waxaad ku kasbanayso malakata alfahmi fahamka ma awood faham wayuuqifuka wuxuu kugu wuxuu ku istaajinayaa calىa طariiqati istinbaataati اlfuqahaaءi اlaxkaama min alkitaabi waالsunna dariiqada fuqahada istinbaataadkooda yacni habka ay axkaamta yani axkaamta ay ugala soo baxaan dariiqadaas kitaabka iyo sunnada ay ugala soo baxaan buu kugu ku dul joojina ayb wاtafaquhu bimadhabi min almadaahibi اlfiqhiyati اlmashhuurati fi ibtidaa'i amri الطaalibi muhimu jidda xagga yacni waxbarashada iyo fahamka marka laga hadlaayo qofku inuu madhab ku tafaquho madaahibta fiqiga mashhuurka ah ka mid ah fi ibtidaa'i amri daalibi ardayga shanigiisa bilowgiisa muhimun jiddan waa muhim wa huwa da'bu lculamaa'i badanaa culimada da'bigoodana saas ayuu yahay fa ina alinsaana insaanka laa yuuladu caaliman wa mujtahidan lama dhalayo isagoo caalim mujtahid ah ah fayanbagii marka waxaa haboon an yutqina aalibu inuu itqaaniyo muqadimatan muqadimo fii furuuci lmasaa'il اlfiqhiyati ku saabsan masaa-isha fiqiga furuucdeeda yaxfaduhaa waa xifdinaa wayafhamu masaa'ilahaa masaa-isheedana waa fahmaya wafii taraajimi اla'imati اlkibaari a'imada waaweyn taraajimtoodana tuujadu bikahratin si badanaa looga helayaa annahum xafiduu inay xifdiyeen mukhtasaraatin kutub koob kooban fi madhabi min almadaahib alarbacati madhab madaahibta afarta ka mida oo waxaad maqlaysaa kaas wuxuu xifdiyey tanbiiha weliba aad tanbiiha aadaa loo xifdi jiray ibnu kathiir iyo imaamu nawowi iyo dad badanaa lagu sheegay inay xifdiyeen tanbiiha oo kale waa furuuc muhadabka oo kale minhaajka oo kale madaahibta kalena iyaguna kutub furuucay qabaan sidaas oo kale rawd lmurbica iyo iyo kutubahaas mukhtasarulkhaliilka maalikiyada iyo hidaayada xanafiyada iyo kutubo kale oo madhab walba marka furuucdiisu marka kitaab markaa aada loo loo tadaawulo oo aada laysugu dhiibdhiibo ayuu leeyahay qofku marka hadduu fursad u helaayo meeshaas uu joogo shayga marka sidaas oo kale looga baranayo inuu aada u barto uma yutqinu aalibu aalibku wuxuu itqaaninayaa mukhtasaraatin fi lusuul mukhtasaraad fiqiga usuulkiisa ku saabsan kuwaas waa furuucdiiba u bartay marka furuucdii usuulka kee la hormarinaa madaaristu waa isku khilaafsan yihiin qaar marka usuulka in la hormariyo sheegaa jiro oo in usuulka la hormariyo kadib furuucda la barto laakiin hadda aljaadat lmasluuka dariiqa la qaada ee caadiga ah wuxuu iska yahay in furuucda la hormariyo usuulka marka qofka uu markau furuucda dhowr kitaab ka barto in usuul markaas uu galo usuulkuna dabcan dabaabab wuxuu gelayaa de masaa-il fiqiyo lagu mihaaliyowba u baahanaa haddii aan marka masaa-il lagu mihaaliyo aan la helin oo qofka uusan aqoonin waxay noqonaysaa wax dhib badan iyada lafteeda marka inuu barto furuuc laba ama saddex kitaabo furuuc intuu barto luqadiina de horeba uu u barto leanna usuul lama baro karo luqo la-aanteed dhinacuu balaaqadii kasoo gelaya ishtiqaaqu dhinac kasoo gelaya hadba meeluu soo gelaya mar hadduu luqadii iska uu barto furuucdiina wax ka barto usuulkii markaas yacni wax badan buu u taraa markaas oo kale ta kale furuucdu haddana cibaadadaa ku tacalluqo qofku salaad inuu dukado rabaa dahaarou rabaa inuu la imaado haddii marka furuucdii aan la baranin usuulku asaga ku cibaadeysan maysid laakiin furuucdii cibaadadaa kaaga xiran marka furuuc inuu barto waa muhiim ayb uma yutqinu aalibu mukhtasaraatin fi lusuuli acni usuula alfiqhi kalwaraqaati liimaami alxarameyn waa matni yar waaye oo markaa sida ka muuqata magaciisaba waa waraqaat maca xaashiyati jalaali lmaxaliy xaashiyadiisa lala qabo ayb wاlusuulu min cilmi wاlusuuli min cilmi اlusuul lishaykh ibni cuthaymiin oo kale waa kitaab uu ku dadaalay sheekh ibni cuthaymiin alusuul min cilmi اlusuulka waa koobay wuxuu ugu talagalay madaarista haanawiga oo sharciga lagu barto waana sahlay amhiladana aada amhilo basiid oo fudud ayuu ardayga siina marka in lagu daro silsilada hore ee usuululfiqiga la baranayo ardayga muhimay u tahay ayb marka waxaa dhici karta dadyowga qaar iyagu marka inay waxyaabo iyaga ku duugan iyo dafaa-in quluubtooda iyo ama ay waxyaabo ay gocanayaanba oo ay ka gocanayaan culummadan qaarkood inay ardayga uga xirmaaniyaan faa-iidada kitaabka weligaa marka waxyaabahaas dheg ha u dhegin ba waayo kitaabka yacni waana la tajribeeyo da culummo badanna dadku wax waa kusoo tarbiyeeyeen ee waana la sharxay fawaa-iddiisana marka meel walba oo ummad muslimiina ay joogto ilaahay waa ku anfacay kitaabka waxyaabahaas culummada qalbiga loogu qabanayana lafteeda ee baqyiga iyo gardarada iska ah oo yacni waxyaabo aan wanaagsanayn ay asal u yihiin iyada lafteeda marka in ardaygu iskaba ilaaliyo waayo culimadan waxay dadaaleen iyo waxqabadkooda waa muuqdaa ninna ma qari karo nin walbana ilaahay wixii uu siiyo iyaa ilaahay uu nasiib uga dhigayoo tawfiiqda ilaahay baa bixiyo cilmiga iyo qabuulka iyo dad wax ku anfaca wax ku anfaca iyo ilaahay isagaa bixiya marka qofku cidna kama soo qaadi karo inuu marka isku dhiba maaha waxyaabahaas wاllumaci iyo kitaabka allumac fi usuuli اlfiqhi lilfaqiih abi isxaaq ashiraaziy marka saddexdan haddii maalan usuulku ou ka ou ka barto usuul ou marka wax ku fahmo uu haystaa intaas marka ilaa lumac haddii uu barto ou itqaaniyo yacni usuulkiisi marka culimadu markay hadlayaan oo qawaacid usuuliya iyo ay ka hadlayaan iyo aada buu u fahmi karaa usuulku marka waxyaabahana la dhexgeliyey oo waagii hore usuulku dabcan desaan sheegi doonaba alimaamu shaafici baa tadwiinkiisa bilaabay mabaaxifta kalaamka iyo falsafadda iyona waa ka fogaa gadaal dambe marka de mabaaxif kalaami ah oo ay dhici karta inteeda badanba inaan loo baahnayn ayaa aada loo dhexgeliyey ilaa kutubaha qaar marka la akrinayo qofku wuxuu isleeyahayba meeshan ma cilmi sharci baa laga akrinaa mase wax kale oo waxbaaba gelaya waxyaabaha marka ku talaxtagoodu saas uma sii qiimi badna waqad dakarnaa ahamiyata cilmi usuuli اlfiqhina waan sheegnay cinda kalaamina fi xaqiiqati اlcilmi markaan ka hadlaynay wakaana lishaaficiyi imaamu shaafici wuxuu lahaa alyadu tuulaa gacan dheer buu ku lahaa fii tadqiiqi hada alcilmi cilmigan daqiijintiisa in la tadqiiqiyo oo dadka loo fududeeyo xataa طalaba minhu a'imat اlxadiidi اlkibaar ilaa ay imaamu shaafici ka dalbeen a'imada xadiidkee waaweyn ka cabdiraxmaan ibni mahdiy oo kale an yusanifa ay ka dalbeen inuu alifo lahum iyaga uu u sanifo risaalatan fii usuuli اlfiqhi risaalo usuulka ku saabsan yastaciinuuna bihaa ay ku kaalmaysanayaan fii fahmi axkaami اlxadiid xadiidka axkaamtiisa fahamkeeda walijli dalika kaagan dartiis baa luqiba binaasiri الsunna imaamu shaafici marka naasir الsunna iyo naasir اlxadiid ayaa lagu magacaabay laba cilmiyo isu keenay cilmu riwaaya iyo cilmu diraaya uma yaqra'u aalibu ardaygu wuxuu aqrinayaa mutuuna alxadiid xadiidka mutuuntiisa marka mutuunta xadiidka dabcan inta uu yar yahayo horena inuu iska soo aqristo isaga suluugiisay u fiican tahay arbiciinka iyo kale riyaadu saalixiinka oo kale waa mutuun xadiid mutuuntii marka laba dhinacay kala aadayaanoo mutuun xadiidulaxkaam ku saabsan cumdaha iyo buluuqulmaraamka iyo ka aqrinaya inkastoo buluuqu musalaxna u baahnaanayo waa sheegi doonaa musalax isaga mutuunta xadiidku ka mid yahay waxaa kaloo akrinaa kutubta jawaamica sida bukhaariga muslimka kutub sunan abu daawuudka tirmidiga nasaa-i ibnu maajaha muwaa-a yani kutubtaas u akrinaa masaaniidda wixii uu ka gaaraya markaas uma yaqra'u طaalibu mutuuna alxadiidi buu aqrinayaa maca akhdihi isagoo marka qaadanayo muqadimatan muqadama muqadima fi isilaaxi alxadiidi ku saabsan xadiidka erey bixintiisa xadiidku erey bixinuu rabaa erey bixintiisa in la fahmo mursal maqduuc mowquuf waxyaabaha liyudaqiqa si uu u tadqiiqiyo kalaama nuqaadi alxadiidi xadiidka a'imada naqdiso oo yacni kala hufto kalaamkooda si uu aada ugu fahmo id naqlu lxadiidi xadiidka naqlintiisa yaxtaaju wuxuu u baahnaanayaa ilaa sabrin baxhi ilaa sabrin wa baxhin yani baarbaarid iyo iyo baxhi can sixatihi iyo wa suqmihi sixadiisa iyo dacfigiisa la baarbaaro fayastaciinu bimacrifati lisilaaxi marka isilaaxa uu garto wuxuu u kaalmaysanayaa fahma kalaami la'imati a'imada hadalkooda inuu fahmo fii naqdi lxadiidi ku saabsan xadiidka naqdigiisa qaala alxaafidu alciraaqiyu fii alfiyatihi lmusamaati biاltabsirati waاtadkira alfiyadaa wuxuu ku yidhi fii dimni ma dakarahu min aadaabi طaalibi اlxadiid markuu ka hadlaayey wuxuu ku dhex sheegay sidan buu yidhi walaa takun muqtasira an tasmaca wakatbahu min duuni fahmi nafaca waqra' kitaaba fii culuumi اlahar kabni salaaxi ow kada lmukhtasar walaa takun ha ahaanin muqtasiran mid ku koobnaanayo oo ku gaabsanayo an tasmaca inaad dhegaysatid bis wa katbahu yani ha noqonin inaad ku gaabsanaysid keliya qoraalkiisa inaad qorto bis min duuni fahmin fahm la-aan inaad inta qorto adoon fahmaynin kaas oo fahmiga oo nafaca wax anfacaya la-aantiis faham wax anfaco la-aantiis qorid keliyaha ku gaabsanin iyo inaad xadiidka dhegaysato bis waqra' kitaaban kitaab aqri fii culuumi اlahar kitaab ku saabsan culuumulxadiidkana aqri kabni salaaxi ibnu salaax oo kale kiisa yani ka muqadimati bni salaax oo kale aqri ow kada lmukhtasar ama mukhtasarka oo kale mukhtasarka wuxuu ujeedaa alfiyadiisa yani alfiyadan oo isaga uu sheegaya mukhtasarka akriso ama asalkeediiba akriso muqadimatu bni salaax aqri culuum lxadiidka yani himamka inay aada usoo gaabanayaan cilmiga waxaa ku tusaayo ibnu salaax muqadimadiisa kitaab yarow ahaa jira waagii hore yacni xajmi ahaanta culummada marka isagay aada u akri jireen maadaama isaga uu qoray oo weliba fii ahnaa'i tadriisihi uu qoray madrasa alashrafiya waa la akri jiray iyada oo shaqada laga qabtay iyo nadmiga laga sameeyey shuruuxda iyo waxyaabahaasaa ku tusaayo iyadaas hadda lama akriya almuxadis alfaasilka laftiisa ma la akriyo qofka ugu roon marka wuxuu ku egyahay labada alfiya alfiyatu suyuudiga iyo ciraaqigaa la akriyaa waaba iyada laftirkeedaaba waxay tahayba dadaal aad uba u badan oo dadka inta alfiye laga akriya maba sugi karaanba labada alfiyana waa mukhtasar muqadimaday mukhtasir mukhtasar ka sii yihiin oo iyadaa laga soo gaabiyey sooma arkeysa marka cilmigii hoosa usii hoobana alfiyadiioo weliba sida loo akri jiray sida hadda loo akriyana isku mid maaha hoosay usii socotaa marka dambe waxaa la arkayaa mu yacni kutubta yaryaro xataa musalaxaba inaan dadku ay wax yacni shay wax dheer oo badan inay u arkaan oo ay ka wahsadaanaaba iska imaan doonta leanna cilmiga hoosa u soconaya qultu almukhtasaru yacni alfiyatahu buu ujeedaa walaa shaka ana aaliba ardaygu laa yabtadi'u bihimaa isaga markuu ka hadlaya ibnu salaa yacni ciraaqi labadan kuma bilaabayo dabcan labadan ha aqriya markuu leh ha ku bilaaba maaha ee iyada lafteeda cilmi weynaad dhexda uga dhacaysaa oo aadan soo marin bilowgiisa bal yatalaqaa min almashaayikhibu wuxuu kala kulmaa almutuuna almutuuna mutuunta almuqadimaati muqadimaadka ah kataqriiraati saniya taqriiraat saniya xasan mashaad bilaaw lagu bilaabo musalax waa u fiican yahay waayo bayquuniyada beyd walbana waa waa sharxaa waa ma- waa waa tacriifinaa oo sha- tacriifku wuu sharxaa mihaalna waa bixinaa taqriiraadka wالtaqriibi lلnawawiyi taqriib taqriib lilimaam الnawawi wالnuqbati iyo wa sharxihaa kilaahumaa libni xajara iskale waqaala الsakhaawiyu fii fatxi اlmugiith wadalika ay tacaluma اlmusطalax musطalaxoo la barto waajibun weeyaan buu yihi likownihi maxaa yeele muxuu waajib u yahay ahaanshihiisa dariiqan dariiq ilaa macrifati الصaxiixi wasaqiim saxiix iyo saqiim in la garto xadiidka saxiixa iyo daciifka in la fahmo maadaama uu dariiq u yahay waa waajib uu leeyahay de ninki qofkii marka inuu mujtahid noqdo ama raba yacnii inuu marka mufti iyo noocaas oo kale noqonayo waajib ku yahay oo ilaa qof walbo musalax ha barto hadduusan baran waa dembaaba maaha inuu sidaa leeyahay uma yadkulu اطaalibu ardaygu wuxuu gelaa fii marxalatihi اlأkhirati marxaladiisa dambe wahiya tacalumu tafsiiri الqur'an qur-aanka tafsiirkiisa inuu barto wa mutuuni اlxadiidi xadiidka mutuuntiisa mustaciinan isagoo kaalmaysanaya bima yatalaqaahu wuxuu ka qaadanaya min afwaahi ahli اlcilmi ahlucilmiga afafkooda wa bimu'alafaati اlmutaqadimiina wاlmutaأkhiriin culimadii hore iyo kuwii dambe kutubtooda marka kutubtana waa isticmaalaa afwaahu afwaa min afwaahi lmashaayikhna waa ka qaadana cilmigu keliya haddaad hal yacni min afwaahi lmashaayikh haddaad ka qaadato kutubta uma baahnid maaha macnaheeda kutubta waa loo baahan yahay lagama maarmaayo culimmadiina waa ka qaadanaa kutubtiina waa daalacana waa fiirinaa waa yacni hadba markaa yacni shuruux kala duwan iyo wax badan buu fiirsana albaab اlأwalu intaas marka madhalkiia ku dhammaaday xaqiiqaة اlcilmi wamaraatibuhu albaab اlأwal baabka koowaad fii aadaabi اlmutacalimi fii nafsihi ardayga aadaabtiisa nafsadiisa ku saabsan fasl fi الniyati wاlإkhlaas niyada iyo ikhlaaska lama kana طalb اlcilmi الsharciyi cibaadaةn cilmiga sharciga dalbidiisu cibaado markuu noqday amaraha allahu tacaalaa alla ou amray taasoo amaraha allahu tacaala alla ou amray imaa cala alacyaani qof qof ow cala alkifaayati ama si wadar ah sidaa mar yacni dalabul cilmiga sharciga dalbidiisa markuu cibaado ahaaday allana ou amray awjaba calaa qaalibihi wuxuu ku waajibi wuxuu ku waajibiyey shaaricu kan cilmiga dalbayo korkiisa islaaxa niyatihi niyadiisa inuu hagaajiyo iyo walikhlaasa iyo ikhlaas qaala tacaala alla wuxuu yidhi wamaa umiruu ila liyacbudu llaha mukhlisiina lahu ddiin xunafaaa wayuqiimu الsalaata wayu'tu الzakaata wadalika diinu اlqayima waqaala sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi nabiga inama alacmaalu binniyaat yani dalabu lcilmi sharciyi maadaama cibaado ay tahay niyadii baa waajiba marka qalbiga in la saafi gareeyo niyo lala imaado ayaa waajib ay le cibaada niyay u baahan tahay cilmiga diiniga waa ka duwan yahay culumta kale cilmigan diiniga markaad soo fariisanayso waa inaad niyo kusoo fariisato ajar inaad ka hesho wax ka qaadato faye marka fayajibu cala aalibi ardayga waxaa ku waajiba korkiisa an yudahira qalbahu qalbigiisa inuu nadiifiyo wa niyatahu niyadiisa inuu nadiifiyo camaa yudaadu likhlaasa waxa ikhlaaska lidka ku ah iyo walqasda ila llahi tacaala iyo ilaahay xaggiisa in loo qasdo waxdahu keligiis waxyaabaha lidka ku ah waa inuu qalbigiisa ka dahiro min muraa'aati nnaasi dadka istus istustusidooda ah wa dalabi dunyaa bihi iyo in cilmigii adduunye lagu raadiyo laba shay baad marka qalbiga ka ilaalinaya inaad dad isku tustusto koow tan labaadna waa maxay in aad adduunye ku raadisid bis haddii marka cilmiga la yidhaha wadiifo shaqo shaqo shaqo shaqo waa dhib arrimahaasna marka waxay sii adkaadeen cilmigu markuu galay iskoolaad iyo jaamacada markuu sii galay xoogaa ikhlaaskiina waa sii cariiri buu sii galay waayo qofku markuu intaas jaamacad galay ka baxay tu kala dhig heer kale dhigtay heer saddexaad dhigtay in ilaahay dhowray oo dee ilaahay uu ilaaliyey maahane in badan marka horeba marka wadiifadaas ay marka ku raadinayaan cilmiga oo haddaan aniga soo takharujo maxaan shaqo qabana xaggeen wax ka dhigaa xaggeen macallin ka noqdaa bis shaqe unbay isugu biyo shubatay walidaalika cilmigii faafintiisii waa laga xirtay sidaas inay tahayna waxaa ku tusaayo culuumtii shareicada yaa waxaa yaa yaa la qishaa xaguu u socdaa qofka marka haddii uu shahaado ku qaato yacni xadiid tafsiir fiqhi ayuu shahaadaad ku qaatay imtixaankii waa qishay waxbuu isdabamariyey laalaab akhiiran muxuu rabaa marka nacam qofkaas ma la dhihi karaa ninkaa ikhlaasaa ku jiro gadaal waa ka imaan karaa ikhlaasku laakiin markaas haddii ikhlaas jiro waxaas maba sameeya cilmi maa yani maxaa muxuu ka faa'iidaa laba mar uu dambaabaa weliba ara qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi man kana yuriidu alxayaata addunya waziinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun ula'ika aladiina laysa lahm fi اlآakhiraةi ilا الnar waxabita maa sanacuu fiiha wabaطilu ma kanuu yacmaluun aayaddan marka selafku waxay dhihi aayaddan marka culimmadu waxay dhihi jireen waxay ka waramaysaa qofku camal aakhiro inuu adduunyo bes ku raadiyo macnaheedu saas maxaa ku dhacaya marka waxa uu sameeyeyna waa baaba-ayaan waa ka burayaan ee camalkoodiina baatil ou noqonaya kharaja alimaamu muslimu fii saxiixihi ayb kun sagaal boqol iyo shan ayaan raqamkaasaan qoray tari waxaan ku hor qoray tarqiim moxamed fuaad cabdilbaaqi tarqiimkiisa waa kun sagaal boqol konton iyo sideedna waa tarqiimka daarutaaseem min xadiidi abi hurayrata can الnabiy sal l slama ina أwala الnaasi dadkan ugu horeeya yuqdaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo la xukumayo caleyhi korkiisa rajulu nin waaye istushhida nin jihaad ku dhintay fautiya bihi waa la keenayaa waa lala imaanayaa facarafahu ilaahay wuxuu aqoonsiinayaa yani nicmatahu nicmadiisiibuu markaa ku tacriifinaa korkiisa waxaasoo kuuma samaynin kaasoo kuuma samaynin facarafahaa wuu garanaa qaala waxa uu garanayaa markaa qaala waxa uu yidhi alle famaa camilta fiiha maxaad ku samaysay nicmadaas qaala wuxuu dhahayaa qaataltu fiika ilaahu adiga dartaayaan ugu dagaalamay xata istushhidtu ilaa aan ku dhintayba qaala kadabta been baad sheegtay walaakinaka qaatalta waad dagaalantay lian yuqaala in la yidhaha jarii-un ninkan waa dhiiran yahay waa geesi faqad qiila waa la yidhi uma umira bihi waa la amray fasuxiba calaa wajhihi xataa ulqiya fi nnaar wejigiisa yaa lagu jiiday ilaa naarta lagu tuuray warajulu tacallama alcilma shaahidka waa kan nin cilmigii bartay wacallamahu dadkana baray waqara'a alqur'aana qur-aankii akhriyey fautiya bihi waa la keenayaa facarafahu nicmatahu facarafahaa qaala famaa camilta fiiha qaala tacalamtu alcilma cilmigaan bartay wacallamtuhu waan baray waqara'tu waan akhriyey alqur'aana qur'aanka fiika adiga dartaa qaala kadabta walaakinaka tacalamta alcilma cilmigaad baratay liyuqaala caalimun in la dhaho waqara'ta alqur'aana yaad akhrisay liyuqaala huwa qaari'un si loo yihaa faqad qiila waana la yidhi uma umira bihi fasuxiba calaa wajhihi xataa ulqiya fi nnaar uma dakara almunfiqa dabadeed wuxuu sheegay xadiidka qofka sadaqada la baxo isagoo oo istustusayo xadiidka haadaa marka kan xadiidkani zajirun akiidun waa canaan la adkeeyey wa waciidun shadiidun iyo goodi aada u daran liman caqala qofkii wax gartay watadabbara zajri yacni la adkeeyey waciid aada u daran baa ugu sugan liman caqala watadabbar fadahir qalbaka qalbigaaga ka nadiifi can jamiici maa yuwarituka wax allaale waxa yacni kugu ridayo fii hadihi lmahaaliki mahaaligtan meelahan lagu halaagsamayo waxaan adiga kugu simbiririxinayo oo kugu tuuraya mahaaligta iska ilaali min alriyaai istutus wasumcati ismaqashiin ah wasdiyaadi ddunyaa inaad adduunyo ugaarato waladaatihaa iyo macaankeeda bicilmika aad ku ugaarato wa tacallumika cilmigaaga iyo wa tacallumika iyo waxbarashadaada wa jaryan calaa hada kan iyadoo lagu soconaya ayaa qaala bnu raslaan ibnu raslaan uu yidhi fii khudbati manduumati zubad wuxuu ku yidhi lahu isaga uu leeyahay facaalimun bicilmihi lam yacmalan mucadabun min qabli cubaadi lwathan facaalimun mid caalima lam yacmalan bicilmihi cilmigiisa aan ku camal falin mucadabun ku la cadaabaya wa min qabli cubaadi lwathan kuwa asnaamta caabudo inta aan la cadaabin ka hor isagaa la cadaaba wuxuuna ka qaatay xadiidkan ina wala annaasi xadiidka yani wuxuu ka qaatay usaama xadiidkiisa kan ina awala man tusacaru jahannamu ina awala man tusacaru bihi jahannamu yowma alqiyaama qofka ugu horeeyo jahannamo iyo lagu shidayo lagu hurinayo maalinta qiyaamaha waa qof aan cilmigiisa ku camal falin cilmigii miyaad ku camal fashay haddii qasadkiiba kaa xun yahay cilmiga hadduusa ikhlaas ku farin kuma camal falin meeshaas marka meel aad u adag aadna u khatar ah haddii aada loo xisaabtamana wax ka badbaadaya waa yar tahay waa dhici kartaa marmar qofka inuu xoogaa uu hurdada intuu ka kaco xoogaa uu iscanaanto haddana waxaa la gelayaa mahaalig iyaa lagu dhaca waana midda uu alimaam ibnulqayim uu yidhi shirkiga kusoo arooro quluubta iyo iraadaadka shirku اliraadaat fadalika albaxru اladii laa saaxila lahu waa bad waa badweyn aan xeeb lahayn waay yani wax ka badbaadaya iska yaruu leeyahay waana sidaas waayo culamo kama badbaadeyso khaasa caamo kama badbaadeyso yani sida looga badbaado waa adag tahay keliya waxaa ka badbaadaya inay aakhiro un ka hor muuqato waayo in allaale intay adduunyada macno kula leedahay oo iyada dhaqaalaheedana aada fiirinayso jaah aada fiirinayso mansab iyo darajo aada raadinayso waa u qafaalan tahay shaydaankan marka marka qofku un waxaa la rabaa inuu naftiisa uun mar walba isla xisaabtamo hadaad shaydaanku hadduu markuu legdo iska soo tuur haddana towbad la imaa haddana dadaal la imaa dadaal marka dambe dariiq waa ku dhacay waharaja alimaamu abu dawuuda fii sunanihi wabnu maajah wاlxaakimu fi lmustadraki can abi hurayrata can الnabiyi sal l slama man tacalama cilma qofkii cilmi barto mima yubtagaa bihi wajhu اllahi caza wajala cilmigaas oo ah waxa ilaahay wejigiisa lagu raadiyo laa yatacalamuhu aan baranaynin ilaa liyusiiba bihi carada min addunyaa ilaa inuu adduunyo dhaldhalaalkeed ku hela maahna aan wax kale u baranaynin dartiis lam yajid carfa aljannati ma helaayo yowma alqiyaamati yacnii riixahaa carafteeda saxaxa sanadahu alxaakimu wawaafaqahu dahabiyu wa fiihi fulayxu bnu sulaymaan ayaa ku jira wahuwa saalixun fi lmutaabacaati wqad jaءa alxadiidu can jaabir bni cabdillaahi wabni cumara cinda bni maajah marka duruq uu leeyahay culammadu ku saxiixiyaan wakharaja tirmidiyu fii jaamicihi can kacbi bni maliki can الnabiyi slى اllahu عalayhi wasalam man ibtaga alcilma qofkii cilmi dalbo liyubaahii bihi اlculamaa si uu culimada ugu faano ow yumaarii bihi الsufahaa ama uu yani culimada si uu mubaahaad uu ugu sameeyo mubaahaadku marka waxay tahay yacni inuu iyaga intuu isku daro ama uu markaa yani anna waxaan waa aqaanaa anna i arka oo kale ow yumaari bihi sufahaa ama dadka sufahada uu ugula doodo ayb man ibtaga alcilma liyubaahii bihi alculamaaa aw yumaarii bihi الsufahaa w tu aw tuqbalu aw tuqbilu af-idat اnnaasi ilayhi ama dadka quluubtooda xaggiisa ay usoo ay usoo jeesato fa ila الnaar yani famasiiruhu ila الnaari qofkaas marka meesha uu ahaanayo naar xaggeed w ayb ayb haadihi اlأkhbaaru akhbaartan tumbiu xadiidtan macnaha tumbiu waxay ka waramaysaa can daruurati tahiiri الniyati niyada dahirinteeda daruuradeeda muhimadda ay leedahay can adraani laga dahiro wasaq can adraani mucawiqaati اlkhlaas ikhlaaska waxyaabaha cawaa-iqda u ah ee yani adiga ee ikhlaaska idinkala dhexgalayo arrimaha yacnii kuwa waxyaabaha wasaqdooda niyada in laga dahiro daruurada ay leedahay iyo muhiimadda ay leedahay akhbaartani kuu sheegaysaa walihaada istaxaba ahlu lcilmi ahlucilmigu waxay sunneeyeen an yabda-uu fii musanafaatihim inay ka bilaabaan kutubtooda bihadihi nusuusi nusuustan inay ku bilaabaan key key yucidda aalibu si ardaygu uu u diyaariyo qalbahu qalbigiisa lihadihi اlmuhimati اlcadiimati muhimadan weyn oo ugu diyaariyo warawa alkhatiibu اlbaqdaadiyu fi ljaamici liakhlaaqi الraawi wasaamici bisanadihi can israa'iila bni yunus ibni abi isxaaq asabiiciy qaala man dalaba hada alcilma cilmigan qofkii dalba lilaahi tacaala ilaahay dartii u dalbo sharufa sharafuu yeelana waa sharafooba wasacuda fi fi dunyaa wasacida fi اdunyaa wاlaakhira addunya iyo aakhirana waa ku liibaana wasacida fi اdunyaa wاlaakhira waman lam yatlubhu lilaahi qofkaan ilaahay dartii u dalbin khasira adunya wاlaakhira addunya aakhira waa khasaaraya walnulfit andaaranaa aragyadeenna ama indhaheenna aan u leexino ilaa xaqiiqati اlikhlaasi marka ikhlaas maxaa la yidhaha wamaa qaala fiihi اlculamaau iyo waxay culimada ka dhaheen kharaja alimaamu alxaafidu abu bakrin axmed bnu اlxuseyn albayhaqiyu fii kitaabihi اljaamici lishucab اliimaan bisanadihi can sahli bni cabdillaahi tustariy anahu qaala wuxuu yihi nadara alakyaasu dadkii caqliga lahaa waxay fiiriyeen fii tafsiiri اlikhlaasi bay ku tadabureen falam yajiduu ma aynan helin hayra hada kan waxaan ahayn waa maxay marka an yakuuna xarakaatuhu dhaqdhaqaaqiisa wa sukuunuhu deganaantiisa fii sirihi sirtiisa iyo wacalaaniyatihi iyo wixiisa muuqdaba lilaahi waxdahu ilaahay dartii keliya inay u ahaato laa shariika lahu laa yumaasijuhu shay-un waxba ku dheehi maayo laa yumaasijuhu shay-un shayna ma dheehayo nafsun ma dheehayso walaa hawan ma dheehayso walaa dunyan adduunyana ma dheehayso naf iyo hawo iyo adduunyo waa inay dhaqdhaqaaqaaga iyo sakanaadkaaga waxba ku yeelanin ilaahay keliya un xaggiisa warawaa ayضa bisanadihi can sayidi اljaliili alfudayl bni ciyaad anahu qaala tarku اlcamali min ajli الnaasi riyaa-un camalkoo laga taga dadka dartood waa istutus waalcamalu min ajli nnaasi shirkun dadka dartood in camal loo sameeyana waa shirki laba xaqiiqo ka hadlay marka mararka qaar shaydaanku labada dhinacu kaa soo gelah marbu wuxuu leeyahy camal baad rabtaa inaad samayso wuxuu ku leeyahay marka camalkiiba wuxuu kugu dhiiri gelinayaa camalkan ku dadaal maadaama hebel iyo hebel ay ku arkayaan qurxi wixii buu qurxinayaa wuxuu sidaa buu yeelayaa ama yacnii niyadii baa istutus soo gelayaa waa shirki taas waana shirki asqar ah waa markaad u samayso camal liajli nnaas markaad camal uga tagto liajli nnaasna waa riyaa midaas ayuu leeyahy marka wuxuu rabaa riyaa asaga laftiisu waa shirkiye muxuu labadan gooni ugu kala sheegaa midou rabaa inuu ku bara dadka ku baraarujiyo labadan dadku mid kamida waa iska fahamsan yihiin kan kale laakiin lama fahamsana ka kale waa maxay camal inaad uga tagto dad dartood say ku dhici kartaa mararka qaar baad rabtaa inaad qofku inuu cibaado sameeyo rabaa shaydaanka wuxuu kugu sheekeynayaa nin hebelaa ku arkaaye iska dhaaf cibaadadan hadda haba la imaanin maadaama uu hebel meeshan joogo ha samaynin faraha ka qaad cibaadadii marka iyo camalkii aada samayn lahayd maxaa uga tagtayna qof dartiis markaasaad istutus ku jirtaa wuxuu diidaa marka inaa shaydaanka labada dhinacba inaad uga guulaysato uu rabaa marka dadka badanaa middaan dambe aada looma fahamsana midda oo qofku inuu camal u sameeyo liajli qofaa ku arkaayo inay istutus tahay shirki asqara tahay waa la ogyahay laakiin mararka qaar in camalba la yska dhaafo si aanu hebel kuu arkin looga tago darteed iyada lafteeda inay riyaa tahay lama moodo saas darteedu marka middaan u sheegan wاlkhlaasu ikhlaasna waa maxay an yucaafiyaka allahu canhumaa labadaba inuu ilaahay kaa caafiyo dad yowga qaar acmaasha quluubta waxaa jira aada ugu talax tago mararka qaarna gaaro daraf kale qof waxaad arkaysaa sunanka qaar buu ka tegaa maxaa dhacay markaad tiraahdo waxaa laga yaabaa inuu ku yiraa may dadka inay arkaan ma rabo waxaan diidayaa dadku inay isdhahaan waxaan ka cabsanaa dadka inay ii arkaan inaan wax istutusaayo shaygii marka ajarka uu ka heli lahaaye yani camalka wanaagsanahaba wuxuu uga tegaa liajli haddaysan joogin waa sameynaya hadday joogaanna ma sameynayo arrintaas marka adigo ikhlaas ma ku gaarsiinayso waqad dakara alimaamu alrabbaaniyu abuaka abu zakariya annawawiyu fii kitaabayhi altibyaan fii aadaabi xamalat lqur'aan wabustaani alcaarifiin labadiisa kitaab wuxuu ku shee can ilculamaai wuxuu ka sheegay nubadan qidcooyin gaballo min alkalimaati kalimaadka ka mid ah fii xaqiiqati likhlaasi ku saabsan wasidqi halkaas marka bustaanu lcaarifiinka iyo atibyaan fii aadaabi xamalati lqur'aan iyo halaga fiiriya ayb qeybaha marka kitaabkan laftiisa kutubta qaarkood waxaa jirta marka aada ugu dadaashay baabkan oo weliba yani waxyaabaha yani aada markaa siyaalo badan badan badan badan wax uga qoray oo aada u faahfaahsan axyaa culuumuddiinkaaba ka mida culumo badan marka meeshaas waa ku ammaanaan baabkan ikhlaaska iyo markuu aada u tafatirayo ka hadlayo alimaamu alghazali waclam ogow annaka in axsasta haddaad ka dareento min nafsika nafsadaada fii bidaayatika bilowgaaga hore oo aada cilmiga iyo diinta baranayso haddaad naftaada ka dareento qilata alikhlaasi ikhlaas yari falaa tataqaacad ha ka fariisanin can ilcilmi cilmiga lidalika almacnaa macnahaas ha uga fariisanin markaad maqasho oo khatartan iyo ikhlaas la-aanta aada maqasho haddaad naftaada ka dareento ikhlaas la-aan maahan inaad cilmiga ka tagto lafteeda lianna alcilma cilmiga yuslixu xaalaka ha ka tegin cilmiga xataa haddaad isdhahdo new ikhlaaskaa kugu yar haddaa istiraahdied ha ka tegin cilmiga waayo cilmiga ayaa xaalkaaga hagaajin doono faqad bawaba alxaafidu bnu cabdilbar wuxuu baabeeyey fii kitaabihi jaamici bayaani alcilmi wa fadlihi kitaabkaas bab اlkhabri can اlcilmi anahu yaquudu ilى اllahi tacaala calى kuli xaalin yani baabka wuxuu ku saabsan yahay buu yihi khabarka yani laga warinayo cilmiga inuu qofka ku hanu yani u hogaaminayo ilaahay xaggiisa si kasto uma rawaa bisanadihi can اlxasan sanadkiisu marka xasanulbasri wuxuu uga wariyey anahu qaala inuu yihi xasanulbasri kunaa natlubu alcilma liddunyaa cilmigaan dalbi jirnay adduunyo darteedaan u dalbi jirnay fajaranaa ila alaakhirati aakhirou noo jiiday waayo cilmigii wuxuu leeyahay markaan baranayno hore qofku markuu cilmiga bilaawga yahay wax badan ma fahamsana waxaa laga yaaba marka inuu isleeyahay war culamo hal lagu dhaho yacni aada wax akrisid aada kan yeeshid mufti aada noqotid inuu isdhaho ikhlaas wax waa u dhibi kartaa laakiin iyuu ka cilmigiyaan uga tegin niyadaas darteed ha sii wado iyadaa waa ka bi'i doontaa niyad xumada cilmiga saga ka baabi'inayo laakiin hunaa waqfa cilmiga ka baabi'inayo kee waay waa kee cilmiga ka baabi'inayo qur-aankay sunnada iyo iyo aqa hadallada a'imada salafka waa uga baaba-aya iyo culi culimada hadalladooda haddii laakiin qofka subxi laga bilaabo ilaa iyo habeenkii ou dul fadhiyo qiila waqaala qiila waqaala qiila waqaala mararka qaar majaalis cilmiba marar ha iska noqotaba eh qofku ma gaarayo marka yacni intuu qiila waqaaladaas ku jiro waxaas qiila waqaala ma toosinayso qof ma toosinayso falsafad iyo cilmulkalaam iyo waxyaaba aanba culuum sharciba aan ahaynna qofka ma toosinayaan ayagana walidaalika qofku hadduu rabo inuu tooso cilmul aakhira inuu laasimo waayo leanna qofka waxaani yacni arrimahan aan ka hadlayno qof aakhiro hortiisa dhigo unbaa ka badbaadi karo cudurradan marka aakhiro marka de wax qofka qalbigiisa ku weyneeya waa inuu dhegeystaa aakhiradana qur-aanka xadiidka nebiga saxaabada hadaladooda iyo yaa qofka ku weyneynayo qalbigiisa ayb wa can macmarin macmar bnu rashid waxaa laga wariyey qaala qaala waxa uu yidhi kaana yuqaalu waxaa la dhihi jiray man dalaba alcilma ligayr illaahi cilmiga qofka ilaahay geyrkii u dalbo ya-baa calayhi alcilmu cilmiga waa ka diidayaa xataa yusayirahu ila llaahi ilaa uu ilaahay xaggiisa uu haysiiyo cilmiga marka isagaa xagga alla ku geynaya hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu wslam calaa nabiyina mxamedi waali wsl